qaar ka mid a gabdhaha wax ka barta jaamacadaha ku yaal magaalada kismaayo oo ka qayb qaadanaya barnaamijka dooda ee ka baxay idaacadda waamo ayaa sheegay in ardayda qaar marka ay dhammaystaan dugsiyada sare ayna ku biiraan jaamacadaha ay jahwareer kala kulmaan kuliyado ay ku fiicneen oo ay doortaan waxa ay sheegeen in mararka qaar ay dhacdo inay ardayda isaga haraan iyada oo ay kuliyadda meel wanaagsan u marayso hase haatee bilowgeedii xulashadeeda aysan ka fikirin in ay ku wanaagsan yihiin takhasuskeeda iyo in kale horta meel walba xidid bay leedahay kasoo bilowdaan xididka fikirada noocaas ay kasoo bilaabanayaan ay kasoo burqanayaanna ma ahan ardayda waxay kasoo bilaabanayaan wasaaradda waxbarashada loogu talagalay iyo maamulada iskuulaadka in ay u keenaan ardayda caria subjects program inay u keenaan then markay u keenaan ardayda loo sameeya wacyigelino ballaaran oo cunug walba iyo maadada uu ku fiican yahay markuu form one form two markuu imaado maadada uu ku fiican yahay oo loo arkay inuu ku wanaagsan yahay oo boqolkiiba sideetan adiga uu ka keeno in la dhaho maadooyinka saas loogu kala waxeeyo marka wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanayaa iyo maamulada iskuulaadka in ardayda ay u sameeyaan sidoo kale dabcan anigii intay lamidka ahoo waxbarto wadanka joogtana inaa iskuulaadka aan ku laabano ardaydina aan u sameyno maadaama arday walaaladannada ay yihiin annaga noo baahan yihiin oo kuwii dalka wax u bartay aan nahay inaan wacyigelino u sameyno ku aadan caria subjectiski in ardada xilliga ay imaadaan secondary level loo sameeyo waxaa loo yaqaano caria subject marka u horeyso in loo sameeyo canuga caria subject markaas loo ogaado qofkan meeshuu ku fiican yahay asaa is ogaanibo xilligaas markuu sameeyo ardayda subjectyada qaar waxaa jiraan oo xilliga secondaryga ay ku fiican yihiin ardayda baranayso caafimaadka camal hadda biologiga maadada ah iyo chemistryga haddaad si fiican u baratid waxay kaa caawinaysaa xilliga jaamacadda aad tegtid inaa caafimaad ku biirtid kuliyada caafimaadka sidoo kale hadda fysikis iyo mathematic maadooyinkaas waxay kaa caawinaya inaa ku biirtid i t waxaa loo yaqaano marka secondary level la joogo yaa muhiim in la saaro ay tahay waxaa ugu badan secondary level waa dhibka meeshu ka imaanayo xilligaasaa loo baahan yahay ardada in loo sameeyo caria subject oo maxaa la kala shaandheeyo ardaygana uu kasoo baxo secondaryga asagoo og meesha uu ku biiraayo iyo kuliyadda uu qaadanayo ani ahaanteeda waxaan kula talin lahaa dhalinyarada walaalihii ah oo hadda soo kaceyso oo hadda curdunka oo hadda fomon fom two fom three foman xitaa ma dhihi karno fom two haddaa tahay yacni waa isqaban kartaa fom three haddase fom four haddaa tahay naftirkeeda markaas waa is ogaan kartaa waxaad ku fiicanta iyo waxaa ku xunta waayo waa laiska warqabaa ardaydu waa iska warqabaan dhalinyarada o dhan dhammaantood waxaan ahaanteeda kula talin lahaa inay yacni ay sameeyaan inay maadooyinka ay ku fiican yihiin inay xushaan ay noqdaan arday isku yacni isku wada fiican oo meel meeshay u socdaan dareemi karo ogna waxa ay ku fiican yihiin iyo waxay qaadan karaan markaas waxay noqon doon waxay noqon kartaa in wadankeeni la wada helo dad ku wada fiican barnaamijyadoo kale dad ku wada fiican inay wax qabsadaan oo kale dad wadankeena qof walboo loo baahdo in laga heli karo kuliyadaha nagu yar waxaan leeyahay dhalinyarada hadda soo kacayso maadaama annaga idinka horeenoo kuliyadihii hore aan ku wada cararnay bal idinkana idinkaa naga dambeeyey kuliyadaha aanan weli la baran barta oo noqda dad yani ha u baran ha u baran inaad ku shaqaysid u baro nafsadaada inaad ku anfacdid u baro inaad dadkaa wax ugu qabatid taa waxay kaa caawinaysaa in biri wadamada kaloo deriskeena ah aan la tartami karno aan dhigi karno waan haysanaa dhalinyaro luqadaas noo baratay waan haysanaa dhalinyaro fakaltigaas noo yani sameeyey marka tusaale ahaan ani midaasaa kula talinaa dhalinteena soomaaliyeed waana mahadsanta sanadihii dambe xarumaha cilmi baarayaasha iyo sidoo kale qaar ka mid ah jaamacadaha waxa ay ardayda sana dugsiyeedka dhammaystay u sameeyaan talooyin ku aadan kuliyadaha ku habboon oo ay dooran lahaayeen iyadoona ay mararka qaar dhacdo in ardayda ogaansho la-aan ay doortaan takhasusaad aysan ku habbooneen taasoo marka dambe sababto in bilowga kadib meel laxaad uu kaga baxo kuliyadda uuna ku biiro kuliyad kale